saraakiisha milatariga suudaan ayaa ciidamo xoojin ah u diray gobolka blue naila ee koonfurta wadankaasi si ay u xakameeyaan dagaalada qabaa'ilka u dhexeeya oo ay ku dhinteen shan iyo lixdan qof islamarkaasina ay ku dhaawacmeen in ka badan boqol iyo konton qof oo kale golaha amniga iyo difaaca ee dalka suudaan ayaa shaaca ka qaaday in xeer ilaaliyaha guud uu amray in la sameeyo guddi xaqiiqi raadin ah si loola xisaabtamo cidda ka dambeysay dirirta dadka badan ay ku dhinteen ee gobolka blue naila warbaahinta dalka suudaan ayaa sheegtay in xafiiska xeer ilaalinta guud ee suudaan uu dhisayo guddi uu madax u yahay madaxa xafiiska xeer ilaalinta iyo xubno kale oo ka tirsan laamaha amniga ee dalkaasi si ay u baaraan dhacdooyinka rabshadaha wata ee ka dhacay gobolka blue naila sidoo kale ciidamada suudaan waxay xaqiijiyeen inay si adag ula macaamilayaan dadka beegsanaya hantida guud iyo kuwa gaarka ee gobolkaasi tirada dadka ku geeriyooday dagaal beeleedyada ka socda gobolka blue naila ee koonfurta suudaan ayaa gaartay ugu yaraan shan iyo lixdan qof waa sida ay xaqiijinayaan saraakiisha caafimaadka ee wadankaasi wasiirka caafimaadka ee maamulka gobolkaasi gamaal naasir ayaa sheegay in dagaalka u dhexeeyo qowmiyadaha howsaha iyo berta ee gobolka blue naila kaasoo sababay geeri iyo dhaawac badan warbaahinta qaranka suudaan ayaa xaqiijisay dadka ku geeriyooday dirirtaasi intooda badan in ay yihiin dhalinyaro la toogtay ama la tooreeyey haddaba cabdiraxmaan isxaaq shaangax oo degan magaalada khartuum caasimadda suudaan ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo dirirta u dhexaysa beelo reer suudaan ah iyo saameynta uu ku reebay goobaha uu ka socdo xusenow dagaalkan horta waxa uu bilowday shan iyo tobanka bishaan aan ku jirno ee julay dagaal beeleedkan marka waxa uu markaasi salka ku hayaa kadib dilka nin beraley ahaa kaasi oo lagu dilay magaalo lagu magacaabo amuura oo gobolkan blunil blue nile state ka tirsan intaas kadib marka dagaalkii ayaa kusii fiday magaalooyin aad u badan sida damaasiin roseres oo mudrafaa khaysaan oo dhammaantood ka tirsan gobolka lagu magacaabo blue nile state marka dagaalka ayaa aad u saameeyey dadka deegaanka waxaa hadda lasoo warinaya dadka inay badanaadee magaalooyinka uu dagaalka aadka u saameeyey isaga sii baxeen oo ay markaasi magaalooyinka dariska la ah ay usii gudbeen si markaasi ay halkaas magangalyo iyo markaasi xasilooni ugu raadsadaan arrimahan ayaa imaanaya xili siihayaha safaaradda dowladda maraykanka ee caasimada suudaan ee khartuum haweeneyda lagu magacaabo lucy tamlina ay muujisay walaaca dowladeeda ay ka qabto rabshadaha qabaa'ilka ee ka dhacay gobolka blue naila qoraal ay soo dhigtay bogga safaaradda ee barta facebooka ayay tamlina ku boorisay in wadaxaajood lagu dhammeeyo xasaradaha ka alowsan gobolkaasi waxayna ugu baaqday maamulka suudaan inay ilaaliyaan dadka rayidka islamarkaasina ay gurmad caafimaad oo degdeg ah u fidiyaan dadka ku dhaawacmay dirirtaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira